asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu ku eegno kolba ta aynu soo qabanno iyo sheekooyinka ku dhaalacan ama haddii iiba idmahayo faahfaahinteeda aynu isku raacino teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeenaas caalamiga qaybahan dambe ama xubno dhowra oo waayahan dambe aynu soo qaadanay waxaan ku soo marnay taariikhda soomaalida iyo isqabashadii ore ayaa tahayda markay isqabtaan ee isqaribayaan ama ay rabaan mid inay dilaan habkii ay u wada dhaqmi jireen iyo sheekooyinkii xigmadaysnaa ee raggii qoryaha lagu dulhayey ama seeftii mindidii waranka lagu dulhayey ama leebkii qaansada lala dultaagnaayey ay dhaheen ayaynu marar badan soo qaadanay taanan maantana kama dheero kuwaas ayay daba socotaa waxaa la yidhi waxaa jiray nin lagu magacaabi jiray doonaani ninkaas heeruhu waxay ku xaman jireen inuu doqon yahay laakiin caaqil buu ahaa nin caaqila ayuu ahaa waa markaad fiiriso dhanka uu isu badbaadiyey iyo sheekooyin dhowra oo ka sugnaaday ninkaas isagee doonaani haddaad dib u raacdo waxaad arkaysaa in uu ahaa nin caqli badano oo isyeelyeela dadkuna laakiin ay dhuqubays u yaqaanaan ma uusan ahaynse waxa uu ahaa wiilhoog maaragtay aad iyo aad isu yaqaano oo haddii eebba idmahayo aan ahayn nin hadallada lagu khaldo oo dadka intuu ka qosliyo dadkuba ay dhaafaan oo ay deg deg horey uga socdaan isaga oo maaragtay dantiisii gutay sababtoo ah haddii qofku uu yahay qof hadalka aad tidhi hadalka aad tidhi haddii aad dadka ku jahayn karto dee doqon laguma sheegi karo laakiin soomaalidu hebel waa doqon bay iska kaa dhahayaano midka afka gaabanna waxay dhahayaan warkaas ba'na maaha ta'na maaha waa dhaandhaan midka warka badanna waxay dhahayaan wuu waalan yahay midka dhexdhexaadkaana waxay dhahayaan waa laba wajiile soomaalida ayaaba dadka bilaadankaga eedda dadka ugu badan dadka u jeediya markaad fiiriso dhanna uma roono dhanna uma roono oo dhan hadda u roono dhihi karta dadka soomaalidu dhankaa way ammaanaan ma jirto hadda maanta waxay marahayaanba xitaa culimmada inay kala waxeeyaanoo kolba waxaad arkaysaa qayb wadaad ku raran oo wadaadadii baa ka baxsan la iyo culimmadii tafsiirka qur-aanka sheegaysay iyo axaadiista rasuulka sal alla ly slam ayaa ayaa ammaan ka heli la dadka soomaalida marka dadka soomaalidu dad laga ammaan helo inta badan ma ahano inay wax sheegaan ma waayaan wax unbay sheegaan oo waxay doonaan ayay sheegaan haddaan doono aniga hadda xubinta murtida sheegay ama dhaaldhaalacay waxay dhahayaan sida cabdinaasir sheegay ma ahayn sidaasay ahay anigu sidaas iyo sidaasaan u aqaanay ma dhahayo ee wuxuu dhihi sida cabdinaasir sheegayay si jirta ma aha waa dhaqanka soomaalida iyo dabeecadaha soomaalida ayaaba noocaas ka samaysan soomaalida ayaaba jecelba inay wax inkiraan ama ay wax gabowiraan ama ay wax hoos u dhigaan sidaa darteed marka doonaani waxay ku sheegeen nin doqona inuu yahay balse caaqil buu ahaa doonaani ayaa niman cool ah yaa qabtay qori bay ku qabteen iyo waran iyo balaayo iyo fallaadh iyo waxbay la kor istaageen markaas waxay dhaheen waree qolamaa tahay markaasuu kor u dhowray isagoo aan shidaysnayn dee fulay ma ahayn oo nin khalkhalahayaana ma ahayn aayar buu kor u dhowrae maaniga markaasaa leeya haa markaasuu yidhi maanaad iledin yaa tahay saa leeya haa wuu soo gaabiyeyba wuxuu yidhi maantao kale cidaan ahay ma aqaano ee idinku bal cid ii sheega saa leeya yaa maanta kale cidaan ahay ma aqaano yidhi ee idinku cidaan ahay ma garanaysaan waa lays dhowray waxaa leeyi ruuxu muwaaneye saaliya wari adii qolamataanku nidhi heerkaad ka dhalatay qoladiinii qabiilkaaga sheeg qabiilkeed tahay maanta kale ma aqaaniyo qabiilaan ahay waa lays dhowray markaasaa leeyi de ruuxan weyn waa ruux weyn oo isagoo qabiiluu yahay aan garanaynin ee ciduu ka dhashay ma aqaaniyo anuu qabiilaan ka dhashay maba garanay ismaba garanayo yidhi ee idinku qabiil may siinaysaan oo hadda may kaxaysanaysaan oo maydan raacaa idinka idla qabiil ma noqdaa buu yidhi warkiiba waa uu soo gebagabeeyey saasay kaga tageen nimankii oo nin weyn haddee qabiilu yahayba aan gerinayn oo doqonoo hadda heeruu sheegta raba seen dhahaynaa isagana waa uu ku badbaaday saasuu doonaani darajada la dhaho hebel waa doqon yuu ku qaatay inuu lafihiisa badbaadiyey ama uu isbadbaadiyey maantoo kale qabiil aan ahay ma aqaanu yidhi idinku qabiil ma isiinaysaano reer ma igu daraysaan anuu cid aan ahay maantoo kale ma aqaane waana ugu ku badbaaday taasoo ahayd dee doqon qabiiluu yahayba aan garanaynin saynu dhahaynaa ama maxaan ka dilaynaa mahmaahda maanta aynu ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamkiibi waxaa la yidhi ama aynu leenahay aflagaado waa hadal ardaal aflagaado waa hadal ardaal